cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh ayaa sheegay in waxaa lagu yaro beesha caalamka ay ka nid jabeen dowladda federaalka kuna dhow yihiin inay dhaqaalaha ka jartaan ciidamada shisheeye ee magacooda loo soo gaabiyo ee jibsum ayuu sheegay in ilaa hadda dhaqaalo loo helin muddo bilooyin ahna ay mushaar la-aan yihiin wuxuu intaasi ku daray in xasan sheekh uu raadinayo ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah isagoo xusay inay waxba u tari waayeen ciidamada dowladda federaalka maxaa dhacay niyajab beesha caalamkaa yimid oo qaarkood aysan qarsanaynin habeen dhexaas dalkan hal twiit oo maraykan qoreenaa gelgilay tabarta dowladda soomaaliya intay la ag tahay fiiri one twiit aa dowladda isku dhex yaaciyey maxaa dhacay maraykan maa lala hadli karaa madaxweyneha intay soo geliyeen ribalay dheheen warkiisii ay dheheen waxaan kuma jirno hadda lacagta amisom waa laayahay siddeedda kun amisom la soo reebay janawari ilaa haddana mishaar ma qaadan ciidanka nala jooga afrikaanka ah madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidan caloosho u shaqaystayaalah aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kun oo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshaqaysta wax u taraa waxaa dhacay marka taageero la-aan beesha caalamka waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo qarka loo saaran yahay dhan kale madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku tilmaamay inuu ku fashilmay hogaaminta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhinaca kale awood cusub la soo baxday argagixisadiiyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay ciidankeenii waxay dhaheen ilka doofaar iisa hasan yaa sameeyey waxaas yaa mas-uuliyaddaas iskale waxaa kaaga daran hogaan xumada go-aan xumada ha waxaa lagu leeyahay hebel madaxweynaha xilka waa ka qaadaa hebelou ku bedelaa maalin kasta waxaa lagu leeyahy hebelaa xilka laga qaadaa hebelaa lagu bedelaa hebel wasaaradda waa iska joogaa hebel saan ma aha hebel inta waa fadhiyaa quality of leadership oo go-aan lagu qaadan karaa ma leh si kastaba haatee hadalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya xilli dowladda federaalk ee ku fashilantay dagaalkii horaantii sanadkii labada kun laba labaatanka ee ku soo qaaday qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta ee bartamaha soomaaliya iyadoona dagaaladaasi lagu gaarsiiyey khasaaro baaxadle oo isugu jira naf iyo maal intaba